diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka sanadka soo socda ee laba kun toddoba-iyo toban ee somalilan ayaa shalay ka bilaabantay in ka badan laba in ka badan laba gobol in ka badan laba boqol oo goobood oo ka tirsan gobolka sanaag oo ah oo ka ah kan ugu baaxadda weyn gobolada somalilan waxaa meelo ka mid ah meelaha diiwaangelintu ay ka bilaabatay qaarkood gaar ahaan dhulka ku teedsan xuduudda puntland iyo somalilan laga soo sheegaya xiisad waryaheena maxamed colaad xasan ayaa khadka teleefonka kula xiriiray garaad cabdulaahi cali ciid oo ka tirsan garaadada gobolka gobolku waa highland baa la yidhahaa dhahar baa magaala madax u ah gobolna waxaa la yidhaahdaa sanaag bari oo baran baa madax u ah halkaa waxaa soo galay muddo afar casho laga joogo ciidamo somalilan ah nimankaasi waxay soo galeen ugu horeyn dhinaca koonfurta xigta oo banaankaa la yidhahaa dhulkaas oo sool iyo xadaad baa la yidhaahaa magaalooyinka iyo tuulooyinka dhulkaasay soo galeen haddii ay soo galeen waxaa laga war helay inay yidhaaheen sanaadiiq baanu wadanaa oo diiwaangelin somalilan ah waa la diiday waa lala hadlay waxaa la yidhi xilligan xilli la jabhadeeyo iyo dad dhulkiisii degan waa laydin khasbayaa iyo dhiig soomaaliyeed oo isku darta iyo waxaa diyaaruma ahine laga baxa baa la yidhi rajada halkaa laga qabaa oo dhinaca shisho oo koonfurta xigto oo banaanka ad laga qabaa waxa weeye nimankaasi inay noqdaan xaggan waqooyiga oo waqooyiga xigta waa qiblada ayaan ka hadlaya nimankaasi shalay garaaw casarkii bay meel hadaaftimo la yidhaaho soo galeen waxay keeneen sanaakiib rag madaxa oo wasiirka difaaca uu hogaaminayo oo somaliland ayaa xalay u hoyday hadaaftimo maantana waxay soo galeen magaalo madaxdii gobolka oo barameed halkaa rabshad xooga inkastoon dhaawac iyo dhimasho la sheegin haddana dadweynihii waa kacay si aadaba u kacay marka waxaan leenahay somaliland ciidamadiina iyo fikradiina labadaba ceshada dadku waa kala degaan degaan iyo tilmaan tilmaan haddaad dan leedihiin dantiina dad aada weydiisaan oo su-aashaan dalka waa buux wixii la garto na wa si la garto baa laydinku jawaabayaa waxaanu aada idinku adkeynaynaa war naga ceshada ciidamadiina iyo sanaadiiqdiina iyo dhibaatadiina naga ceshada ayaan leenahay wa waa gartay waxaa kaloo laleeyahay ciidamo ka socda puntland ayaa iyaguna halkaa la geeyey oo labada dhinac ciidamo bay ku ururinayaan gobolka ciidamo puntland ka socdaa ilal aanadan oo aan ogahay oo soo galay ma jiraan baan ku leeyahay af buuxa ayaan sidaa kuugu sheegayaa waa ka warhayaa xingalool baan ka warhayaa oo dhahar baan ka warhayaa oo baran baan ka warhayaa oo qoyan baan ka warhayaa oo ceel buh baan ka warhayaa oo ay makaan oo kamida deegaanadaas ayaan ka warhayaa wax ciidan oo puntland leedahay oo soo galay haba yaraatay ma yaa iyo hadda wixii ka dambeeya warkamahayo deegaanadan aad sheegayso somalilan inay sanaadiiqda diiwaangelinta geysay ma deegaano aanay hore ugeyn u geyn jirin ba mise doorashooyinkii ka horreeyey kuwan sidan oo kale bay sanduuqyada sanduuqyada halkaa loo geeyo dadku ay diwaan isu diwaan haba ka yaabeen dabcan wuxuun aanay anigu garanayn baa jira weli sanduuq somalilan leedahay halkaa inta la keenay lagama codayn mar baa erigaabo kuwa kasoo baxeen baan maqlayay meel dhexaa lagu qabtay dabeetana kombiyuutarada iyo wixii ay wateen baa laga reebay iyagiina habeen baa la hayay subaxdii dambena waa la gudbiyey cergaaba loo celiyay laakiin sanduuq soomaali leedahay lain leedahay weli dhulkaa lama keenin qoladan puntland annagu dadkan waxaanu ku ogeyn iyaga oo iyo dhulkaas isagoo puntland ka tirsan wixii jira haddii dadkaasi dad puntland iyo dhulkaasi uu yahay inay difaacaan gar baa loogu leeyahay dadkuna xaq buu uleeyahay inuu difaaco wixii qabiil ka yimaado oo qabiil ka yimaado waa la iskaga filan yahay definitely laakiin wixii maamul iyo siyaasad iyo dawlada maamul iyo siyaasad iyo dawlad unbaa ku beegan warku sidaa weeye yacni hagardaamo iyo dhibaato aan la mudnayn oo wax lagu galabsaday oo la garanaya aanay jirin dadku mas-uuliyad buu leeyahi qabaa'ilku masaa'il waxay leeyihiin mas-uuliyad anigu aan ka mid ahay cid nala xidhiidhay oo waxna weydiisa haba yaraato oo tiri waxaasaanu rabnaa ka taliyana maba jirto rabshadaa kacday ta hadeer taagan unbaa ugu yar wixii ka dambeeyaay waa kasii kordhi karaysaa oo taayarka la gubaya xabad la ridayo unbuu isu bedelaya calatuul mushkilad haddii qof dhaawacmo ama qof dhaawac wargaaro ama ma dinto mushkilad taa ka weyn unbaa imanaysa waa isbedeleysaa si kale isu bedeleysaa definitely marka inta goor goor tahay waxaa in la qabto la afqabto baa dantu ku jirtaa cid walbana saasaa dantu ugu jirtaa annaga dantu saasay noogu jirtaa kuwa soo dirayana saasay dantu ugu jirtaa
kaasi waxa uu ahaa garaad cabdulaahi cali ciid oo ka tirsan garaadada gobolka sanaag waxa uu warramayey wariyaha v o a maxamed colaad xasan dhinaca kalena taliyaha gobolka sanaag ee somalilan corneyl axmed siciid gari roor ayaa beeniyey in ay rabshado dhaceen waxaanuu sheegay in diiwaangelintu ay si nabdoon ku socoto wariyaha v o a maxamed colaad xasan ayaa mar kale khadka telefoonka ee gobolka sanaag kula xidhiidhay bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waanu ku salaamaya walaal adiga iyo bahda v o eda waxa weeye gobolka sanaag intaa waad la socotaan dee wax qarsoon ma aha maamulka somaliland ayaa maaragtay dee ka arrimaya xukuumadda somaliland ayaa ka talisa annaguna aan u shaqeyno haddana waxaan kaala hadlayaa waa degmooyinkiisii iyo maaragtay gobolka laftiisii mas-uuliyiintiisii baanula nahay doorashaduna wax jira oo caalami ah oo heer caalami ah oo la wada ogyahay weeye waanay socotaay oo lix iyo tobankii bisha ayay kowdeedii bilaabatay ayaa maalintii koowaad u ahayd goobaana si caadiya uga socotaa ciidan hor socdaana ma jiro dee sida la yaqaano boliis goobaha sugaya ammaankooda ayaa maaragtay jooga ciidamada kale wax anagu haatan lugaho ay nagu leeyihiin ma jirto marka laga tago in dee ciidanka militariga qaranku u xil saaran yahay inuu xuduudaha difaaco maxaan ku raha wixii cadow dibadeeda ka difaaco laakiin si amni ah bay ku socotaa doorashadu codayntu maaragtay diiwaangelintu goobihii loogu talagalay bayna ka socdaan waana rabitaan shacab oo dadka dee xabad lagu soo kaxayn maayo cid dabada ka riixaysaana ma jirto laakiin rabitaan iyagoo ay rabaan inay codkooda bixiyaan oo isdiiwaan geliyaan ayay maaragtay ay ku socotaa wax dhibaato ah oo haba yaraatee annagu aan ognahayna ma jirto iyo ciidamo iska horyimay iyo qalalaasa ka jira waa gartay laakiin garaad cabdulaahi cali ciid oo kasoo jeeda deegaanka waan wareysanay wuxuu leeyahay hadaaftima iyo baran iyo meelo ka mid a dadkii baa rabshado bilaabay oo taayiro gubaya oo kasoo horjeeda wax diiwaangelinta aad wadaan walaalkayo markaan xaqiiqda ka hadlo cabdulaahi dee garaadku waa mahadsan yahay garaadkaygi wey waa ixtiraamaya laakiin boosaaso iyo meelaha lamidka abuu joogaa anigu goobtaan joogaa magaalooyinka uu garaadku tilmaamay baan joogaayo mas-uul ka ahay amnigooda haba yaraatee wax qalalaasa ah ama dhibaato ah oo ka jiraan ma jiraan waxaa lagu soo dhaweeyey wufuuddii maaragtay xukum xukuumadda dowladda somaliland oo ay hogaaminayaan wasiiro aad arki doontaan oo maaragtay telefishinada iyo laga sii dayn doono amba lagaba sii daayey hadaaftimo lagu soo dhaweeyey yibbe lagu soo dhaweeyey baran maanta lagu soo dhaweeyey dhul badan oo dhahar iyo buraan iyo laga sugayo xingaloo laga sugayo ay maaragtay socod caadiya ku mari doonaan oo aan khalkhal iyo dhibaato lahayn dadku si fiican usoo dhaweeyeen waxa weeye dhulkaas waa iska dareemi karaysaa wiilal yaryar baa intay maaragtay mobaylo la yidhaahdo kusoo qaada maxaan ku idhahdaa meelahaas kusasawira baa la yidhahdaa mudaaraad baa la sameeyey wax fabric ah laakiin wax muuqda oo shacabka iyo maaska iyo oday dhaqameedada iyo maamulku waa midaysan yihiin waxa la yaale iyo wax anagu aan ognahay oo dhibaataa haba yaraatee oo goob goobaha kamida ka dhacayna xaqiiqda markaan kuu sheego ma jiraan wararka qaar wararka qaar gobolka ka imaanaya waxay sheegayaan in ciidamadii somalilan sidaad sheegtay ee difaacaya xuduudaha iyo kuwa kale ee puntland iyaguna ay meelaha ciidamo soo dhoobayaan oo ishor fadhiyaan walaal ciidamada dee difaaca xuduuduhu ama difaaca qaranka somaliland way joogaan gobolka shaqadooda iyo waajibkoodayna u joogaan haddii haatan ay arkaan wax maaragtay dee dhibaato ku ah ama kusoo duulay ama faragelin ku haya arrimahan socday ee ma ee dowladda somaliland waa ka hortegayaan waana maaragtay waa shaqada ay ciidan u yihiin laakiin runtii ma jiro ciidan kusoo duulay oo gobolka yimi iyo isfarasaar iyo iska horimaad dhacay tooni ma jiraan rabitaanka shacabkana somaliland ma khasbayso ma caburinayso xoog ku qabsan mayso waa rabitaanka dadka waxa socdaana waa diiwaangelin iyo codbixin waa taqaansay ku dhacdo waa qofka khiyaarkiisay ku dhacdaa waxaa laleeyahay goobahan diiwaangelinta ay ka socoto waxaa ka mid a tuulooyin iyo degaano markii hore aadan tegi jirina oo doorashooyinkii ka horreeyey kuwan somaliland aanay diiwaangelin ka samayn wale arrintaasi war jira maaha meelaha ay ka dhacday oo dhan maaragtay dee waana heer caalami oo waxa weeye door bahashan doorashada iyo diiwaangelintu kuma koobne hay-ada ajnebiya iyo hay-ada dawli ah ayaa ku jira meelihii ay ka dhacday oo g p s ka iyo maxaan ku idhahdaa ay ku xidhnaayeen ee calaamadsanaa ayay haddana ka dhacaysaa oo ku jira laakiin hal baan kuu sheegaya meel kasta oo shacbiga somaliland joogo oo uu rabitaankiisa ku dalbado way jiraan maxaan ku shacbaa ka mid ah waxaa ka mid ah higlo oo maaragtay dee meelaha xuduuddaa ku yaala oo codsi keenaya oo runtii aanay dee xilligii la diyaargaroobayay suuragelin inay diiwaangelintu tagto ama dawladdu ka hawlgasho oo codsi keenaya odayaal dhaqameedkoodii iyo aqoon-yahankoodii ay leeyihiin maaragtay dee somaliland baanu nahay dhulkaygu waa dhulkii somaliland xaqaanu leenahay codbixin ama doorasho inaanu dhiibano oo xaqaanu dawladda ku leenahay helnoodaanu doonaynaa waa ay jiraan waana arrin dib uun kollay dee looga fiirsan doono waktigeeda masale dawladdu ka tashan doonta weeye laakiin xaq bayna uleeyihin shacabku meel kasta oo shacabka somaliland joogo in loogu geeyo ay isdiiwaan geliyaan khiyaarkooda wax ku doortaan siyaasigooda la soo baxaan laakiin ilaa hadda ma jirto goob siyaada ah oo aan doorasho ka dhici jirin oo ay tageen sanaadiiqdani ma garata waa garta laakiin sidaad xusayso deegaanka shaxda oo kale aad sheegtay wuxuu ka tirsan yahay gobolka karkaar puntland maamusho haddaad leedahay sanaadiiqdii baan karkaar geynaynaa oo sanaag baan kasii gudbaynaa soo xiisada taagan iyo colaada gobolka un qeyb ka mido in lasii horiyo ma noqonayso walaal maya colaad maaha waxaan ku idhi waa waa rabitaanka shacabka maamul aan shacabkani rabin ama dawlad aan shacabkani rabinna dee qabsan mayso waxay ila tahay puntlandna qabsan mayso somalilandna qabsan mayso ka iyagu doortaan ayay maaragtay wax la qabsanayaan laakiin waxaad ogaataa xuduudda somaliland in shaxdu ay ku jirto in maaragtay waa taqaan xuduudda weylo qardha intay u jirto waa taqaan qow waa taqaanaa meel mustaqbalka waxaa la gaari doonaa qow iyo maxaanku idhahdaa weylo in codbixintu ka dhacdo oo laga codeeyo oo diiwaangelinta la geeyo oo rabitaanka shacabka lagu geeyo kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a maxamed colaad xasan oo khadka telefoonka ee gobolka sanaag ku wareysanayay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka sanaag corneyl axmed siciid gegiro